daadad ka soo rogmaday webiga shabeelle ayaa harqiyey xaafadaha magaalada beledweyne taasoo keentay in hakad ku yimaado isku socodka gaadiidka sidoo kale daadadkan ayaa saameeyey qaar ka mid a goobaha ganacsiga magaalada kuwaasi oo albaabada loo laabay qaar ka mid a shacabka magaalada beledweyne ayaa ka warramaya saameynta ay kala kulmeen fatahaadda wax allaale wixii dad ahay oo magaalada beledweyne deganaa dhammaan biyahay ka barakaceen dadku markii hore wuxuu guuray bisha shanteedii uu guuray wixii ugu dambeeyana shalay biyuhu si toosa webiguna soo goostay kuwii muxuu ahay biriga socdane shalay yimideen webiguna si toosa usoo wada goostay afar meel kasta webigu yaalo webiga magaalada waa kusoo goostay dadkii ugu dambeeyana waxa waye xalow ka barakacay dhammaan hal qofoo wax qaadata ma jiro qof kastaba lafeed ay kala carartay dadku dhammaan bannaankoo u baxay duurkuu joogaa gurina male meelay galaanna male caafimaad male biyo male dadku waa saamey ganacsiga wax ganacsiga male dhammaantood dadkaasu bannaanka u wada baxay qof kastaba nafteeday kala carartay marka waxaan leeyahay dadkaas waxaa waaye daawo iyo biyo iyo teendhooyinkai roobka ka galaan halala soo gaara dadkaas muxuu ahay wax hadda dacwo ma jirta ilaahay baa keenay marka weli waana wax magaalada beledweyne ku harana ma jiraan xalay aad u soo baxeen berigay hadda hor yihiin waa loogu baxay meelaha muhiimka ee degmada beledweyne ee ganacsatadii iyo deegaankii waa laga guuray sidaad arkaysaanna biyaha aad iyo aad bay noo saameeyeen waxaanan doonaynaa dadkii bara baxay gurmada baan doonaynaa oo bila'aadnimo sida mas-uuliyiinta degmada beledweyne curadada beesha ee degmada beledweyne inaan baahidayna iyo baahida yatiinta iyo dadka alxamdulilah laga warqabo inta badan shacabka magaalada beledweyne ayaa horey uga barakacay guryahooda waxaana fatahaadan ay noqonaysaa tii labaad oo ku dhufata magaalada muddo sanad gudaheed ah